jimco wanaagsan dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa inoo haya cabdixaafid cawle ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka warbaahinta dalka israa'iil ayaa si weyn uga qayb gashay inay ka soo warramaan tartanka kubadda qaaramada adduunka ee ka socda dalka qatar warbaahinta israa'iil qaar ka mid ah ayaa isku dayaya inay dadweynaha carabta ah ee ku sugan qatar ay la hadlaan israa'iil barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa sababta inay ku guulaysteen dadaalka ay wadaan wariyaasha israa'iil ee ku sugan dooxa iyo in kale waxaa soo baxaya muuqaalo lagu wadaagaya baraha ay bulshadu ku kulanto oo muujinaya dadweynaha carabta ah ee ku sugan tartanka kubadda cagta oo diidaya inay la hadlaan saxafiyiinta kasoo hayaanta israa'iil ee ku sugan dooxa muuqaal aada loo baahiyey oo malaayiin qof daawatay ayaa waxa uu muujinayaa wiil sita calanka morocco oo weliya doonaya inuu waraysto weydiiyey hay-adda uu ka socdo iyo inuu israa'iil ka yimi xataa waxa uu eegayaa dharka uu xidhan yahay calaamadda warbaahinta ee ku taalla haddaba waa maxay sababta ay wariyayaasha israa'iil qaarkood ay ahmiyadooda weyn uga dhigeen inay dadweynaha carabta ee ku sugan dooxa ay la hadlaan reer israa'iil su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaan oo ah falanqeeyo degan magaalada muqdisho cabdixaafidoo sababta ugu muhiimsani waxa weeyaan sidaynu ka warqabno beryihii ugu dambeysay amba labadii sano ugu dambeeyey labadii kun iyo ko iyo labaatankii iyo kan imankaynu ku jirnaba carabta iyo israa'iil heshiisyo badan bay wada galeen hadday tahay imaaraadka baxrayn sudan morocco marka waxay isleeyihiin mar haddii carabtu ay u badan yihiin mondiyaalka qatar amba halka kubadda lagu ciyaarayo isla markaasina dadka marti gelinayaan ay yihiin carab oo qatar ay tahay aad ka faa'iidaysataan oo shucuurka laba arrimoodba ka faa'iidaysta in awoodda saara waxa ay ka qabaan heshiisyada faraha badan ee la galay iyo dee inay raad ku sameeyaan oo carabtii ay markaasi soo tijaabiyaan runtii laakiin sida muuqata de waynu ka wada warqabnaa iska daa in ay ka faa'iidaane waxay keentay in xataa reer galbeedkii ka hor yimi reer galbeedkii kasoo qayb galay kubadda in oo ingiriisku ay u badan yihiin marka la weydiiyaba inay free palestine ay yidhaahdaan ambaba filistiin xora marka waxaa halka aad ka dareemaysaa in ay ku hungoobeen ujeeddadii ay ahayd inay soo ogaadaan inay ku hungoobeen inay raadkii ay sameeyaan dadka ay wariyayaasha reer israa'iil isku dayeen inay waraystaan qaarkood si degan ayay uga dhaqaaqeen halka ay qaarkoodna ay wejiga ka saareen qadiyadda falastiin qaarkoodna inay bilaabeen la hadalka wariyayaasha ayaa markii ay ogaadeen warbaahintaasi inay israa'iil ka timi ay ka dhaqaaqeen tartanka ka socda qatar waxa uu indhaha ku soo jeediyey dhaqanka carabta islaamka iyo qadiyadda falastiin iyada oo dhammaan taageerayaasha dalalka carabta iyo qaar ka mid ah afrikaba ay ruuxayaan caalanka falastiin marka ay cayaaruhu socdaan tartankan saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay qadiyadda falastiin maadaama oo ay malaayiintaas qof oo ay qaarkoodna ku sugan yihiin goobaha lagu cayaarayo kubadda qaarkoodna ay ka daawanayaan muuqbaahiyayaasha adduunka waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana runtii wuxuu ku yeeshay raad xoog leh oo sidaynu ka warqabno kubadihii ugu dambeeyey dee waxa weyaan ciyaarayey oo weliba ay u badan yihiin carab ama muslim ama africa calaamada oo dhan markaad eegto taageerayaasha calaamada ay sitaan carabtao dhan waa calaamadii filistiin iska daa inay calaamad sitaan xitaa waxaad arkaysay morocco iyo dhammaan de waxa weeyaan taageerayaasha morocco oo kale ama maqrib waxaynu arkaynay inay heeso ay ku ammaanayaan filistiin oo kubaddoodaba ay iska ilaawaan inay tarabuunka weyn ay kaga dhawaaqayeen oo codkooda la maqlayay inay filistiin taageersan yihiin oo calam weyn oo filistiina ay soo qaadayeen marka runtii aad bay uga cabanayaan israa'iiliyiintu arrintaas oo xataa wariyaashoodina way ka cabanayaan qaabka ay wax u socdaan oo ah in israa'iilna la xumeeyo oo si iyagu ay aaminsan yihiin filistiina cirka la geeyo waxay leeyihiin waxay noqonaysaa dacaayad lala dacaayadeynayo o israa'iil la xumeynayo warbaahinta reer galbeedka dadweynaha israa'iil iyo dad badan oo kale ayaa filayay in qadiyadda falastiin ay ku sii yaraanayso shacabweynaha carabta laakiin tartanka ka socda qatar waxa uu noqday xasuusin iyo in weli qadiyadaasi meel fog ay ka taagan tahay dad badan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno aniga iyo cabdiraxmaan xadaanaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo weliba jimco wanaagsan